kusoo dhawaada codka ubax Codka Ubax. A platform dedicated to discussing ideas that affect our society the most. The most.
wacyigelinta arrimaha sugaanta Culture. Then the voice of storytellers.
asalaamu calaykum kusoo dhawaada codka ubax oad ka daawanaysaan bogga youtube-ka sidoo kalena aad ka dhageysanaysaan adeega podcast-ka caawa waxaa la jooga cabdiraxmaan sheekh xasan ismaaciil oo ku magac dheer musaabaqo cabdiraxmaan hadda waa cilmi baadhe madax bannaan oo la shaqeeya jaamacadda hargeysa gaar ahaan maxadka nabadda iyo lafagurka khilaafaadka ee loo soo gaabiyo i p c s cabdiraxmaan eh, kusoo dhawaada marka koowaad codka ubax aad iyo aad baan ismaaciil u dhowahay aad baad umahadsantay aad baan ugu faraxsanahay inaan caawa marti kuuga hayo codka ubax aad iyo aad baad mahadsantahay cabdiraxmaan wax badan oo aad ka shaqayso waan soo gaabiyey baan ogahay laakiin inta macadka khilaafaadka ayuun bayn xoogga saaraynaa insha allah khilaafaad marka la sheegayo horta maxaa looga jeeda khilaaf
Eh, bismillahi raxmaan raxiim Een, ismaaciilow een, khilaaf markaynu lafagurayno eh, waxaynu ka wadnaa aragtiyo ama dano kala duwan oo ishirdiyaya een, oo ka dhaxeeya shakhsiyaad ama kooxo ama ururo ama dalabo Een, eh, marka dhinacyada waxaa ka dhaxeeya tartan mararka qaar way isku tiirsan yihiin Een, eh, mararka qaarna tartankaasi wuxuu keenayaa in ay galaan xaalad haddii midi tusaale ahaan eh, haddii khayraad la isku hayo midi helo ka kalena waayo Een, eh, marka een, maaha un dan keliya laakiin een, aragtiyuhuna khilaafaad bay keenaan weliba kuwa danaha ka xoog weyn Een, eh, marka khilaafaadka waxaynu ku sa- macneyn karnaa aragtiyaha kala duwan ama danaha kala duwan ee shakhsiyaad ama kooxo ama ururo ay qabaan Een, kaasoo haddii tusaale ahaan uu midi helo wixii lagu tartamayey ama laisku hayey ka kala waayayo
marka horta khilaafka sidiisaba mar walba ma wax eh, waay- ma wax xunba ya maya maya Een, in fact khilaafku mar walba marar buu yahay haddii gacanka hadal uu gaadho oo la xakameyn kari waayo ama la maarin kari waayo eh, wuxuu keenayaa dee burburkii nolosha eh, burburkii bulshada kaabayaasha dhaqaalaha eh, nafaa baxaya Een, laakiin haddii la xakameynayo wax wanaagsan Eh, tusaale ahaan iminka matalan een, ururo waaweyn oo caalamiya iminka matalan eh, ururka caalamiga ah ee eh, eh, shaqaalaha matalan international labor organization eh, wuxuu ku dhisan yahay aragtiyo iskhilaafsanaa oo tusaale ahaan haddaynu dib u xasuusano carol marx iyo qarnigii sagaaliyo tobnaad markii ay eh, industrial revolutionka ama kacankii warshaduhu bilowday Een, waxa uu keenay in dadkii markii horeba ahaa eh, maxaan ku dhahdaa maxaysatada eh, ee inta eh, ruling classka ama aristocracyga waxa yurub ugu yeeri jireen een, haystay ayaa ayaa dadka inta kala saarnaa deetana waxa weeyaan mar kasta waxa dhacaya khilaaf ku salaysan dabaqad wuxuu soo jiitaba uu halgankaasi socdaba oo, oo khilaafkaasi taagnaadaba maanta urur baa jira shaqaalaha u dooda marka matalan haddii aanu khilaafkaasi imaadeen ama aragtaha ku salaysnaad ama dhaqaalaha ku salaysnaadee dee lama ilaaliyeen xuquuqda shaqaalaha iminkaynu ognahay matalan iminka dalkeen oo kale een, waad arkaysaa matalan meel kasta oo nidaam dhaqaalo oo hantigoosi ka jiro faraq baa yimaada eh, dadka lacagta leh ama hantilayaasha iyo dadka shaqaalaha Een, marka waa in la, la helaa tusaale ahaan waxaynu dhahnaa wax kala xa- xakameeya Matalan, iminka wasaaradeena iyo een, markaad eegto een, xeerka shaqaalaha rayidka ayaa jira xeerka shaqaalaha rayidka haddaad taariikhdiisa dib u raacdo khilaaf buu ku salaysan yahay marka waa ninkaa wax wanaagsan keenaye dee inay shaqaalihii xuquuq helaan eh, een, ma garanaysaa eh, labor conditionski ama een, goobtii ay ku shaqaynayeen eh, eh, wax laga qabto iyaga safetygoodii iyo badqabkoodii iyo xil la iska saaro marka khilaafku ma xuma mar kasta in fact marar badan oo uu wanaagsan yahay oo laga yaabaa inta inta inta badan inuu wanaagsan yahayba oo khasan maaha inuu xun yahay laakiin markuu wax baabi'iyo ee tusaale ahaan wadooyinka iyo guryaha iyo iskuullada iyo masaajidada aanu ku wax ku baranayna aanu ku nool nahay aanu nolol maalmeedka kala soo baxno markuu dumiyo ee go-aanka hadal gaadho ayuu xumaadaa marka intensityga ama ama ama laxaadka uu wax ku baabiinayo haddii la xakameyn waayo ayaa inta badan keena in marka khilaaf la maqlo laga soo qaado inuu yahay wax xun
marka wa- halkaa wax laga dareemi karaa mushkiladu inaanay khilaafka ahayn ay tahay xalka iyo maalintiisa xalintiisa maareyntiisa ka warhayntiisa Ah, laakiin mar kasta een, khilaafku maaha wax xun waana wax dabiiciya oo aynan nolosha ka saari karin Ah, nolosha haddii la dhaho khilaaf ha laga saaro macnaheedu waxa weye biniaadankii dee malaa'ig buu noqonaya biniaadantinimadu ka tagaya taasina suuragal maaha marka khilaafka waxaanu la noolahay hadday noqoto heer qoys hadday noqoto een, heer eh, deegaan hadday noqoto heer bulsho laakiin wuxuu u baahan yahay ina- in- in markasta la xakameeyo aanu xarkaha goosan oonu gacanka hadal isu bedelin xataa waxaa la idhaahdaa khilaafku waa loo baahan yahay in yar oo khilaafa baa la idhaahdaa si ay bulsha u horumarto exactly waayo in yaroo khilaafa markuu imaado een, waxa imaado horumar baa imaado waxbaa wax laiska weydiiyaa aad iyo aad waa laissoo hor fadhiistaa si fiican haddii loo xaliyo marka horaa loo socda lakin waxa dhaa bulsho bilaa khilaafi aad iyo aad ma, ma, ma- ma, ma, ma horumarto horumar ma gaari karayso because waxaanay horumar u gaari karayn ismaaciilow Een, eh, tusaalen qof baa theory qaldan ama been ayuu sheegay waa in ka soo horjeedkeedii dee run la sheegaa maala imika haddaan haddaan aragti soo jeediyo oo aragtidaasi ay guracan tahay ama ay khaldan tahay oo taatu ka duwan aan la keenin oo eh, aan maalan aniga iyo qofkii aragtida ka duwan keenay aanaan isku dhicin dee horumar ma imanayo wanaag lama gaadhayo runtii ha marka mar kasta waa loo baahan yahay khilaafkii laakiin waa in aanu eh, eh, een, aanu isagu noqon eh, ka wax baabiinaya waa in mar kasta la helo een, eh, qaab eh, qofku maalan uu uu ku dareemi karo een, inuu eh, badbaadadiisa een, magaranaysaayey eh, badqabkiisa aragtida uu rabana ama uu arka saxna uu soo gudbin karo marka maalan aragti tusaale ahaan aragti baan keenaya aragtidaas waa qaldantay ama run maaha ama xaqiiqada xidhiir lama laha qof baa tiito ka duwan keenay waxa laga yaaba taa qudheedu inay khaldan tahay laakiin tayadii ay, ay, ay ka ron tahay dhaanto tiina qof baa qof kalaa saxaya marka waa waa- waa- waa seerkalka marka frictionkaasi waa waa daruuri waana waxa magaalooyinka xataa ay ku qurux bataan marka waxaa nolol dhisani keliya waxunbay ku dhismi karaysaa uun in aragtiyuhu ay isxadanteeyaan oo eh, eh, magaranaysaa ay islisaan marka mar kasta waxaa lagu sii dhowaanayaa een, khilaafku wuxuu keeni karaa in eh, runta lagu sii dhowaado xaqiiqada lagu sii dhowaado een, laakiin dee aamuska iyo aqbalku mar kasta maaha eh, nolosha waa run waxba kama tarayo mana keenayo horumar Een, laakiin kiisa xadka ka baxaya iyo eh, eh, eh, waa inaanu waa in la xakameeyaa mar kasta oo eh, space iminka inagu waxaan dhahnaa waa in loo furaa eh, waa inagan ka hadala maalan fagaareyaal in la helo oo dhalinyaradu ay timaado ku doodo eh, xisbiyadu ku doodaan ururadu ku doodaan marka doodahaasi waxay keenayaan eh, meel aanay aragtidu kala duwanayn doodi ma imanayso marka khilaafka mar kastoonu u baahan nahay aaraadu waa inay kala duwanaato Een, eh, waana in aynu laakiin mar kasta aynu ku dadaalno in in in la xakameeyo oo oo oo- oo oo oo rules loo sameeyo Masalan, waa inu- waa inu wixii- waa inu wixii qawaaniin iyo xeerar waa inuu leeyahay sida Haddaba- kubadoo kale dabcan haddii in markaa dib u eegno taariikhda soomaalidu waxay ku jirtaa dee ummadaha kalun bay lamid tahay markay khilaafka noqoto laga yaaba de maadaama inagu ku dhex nool nahay baynu dareemayna inuu nagu badayay malaha khilaafku aad iyo aad ama malaha weynaan xakamayntiisa hore inaan ku fiicnayn ama kadabatagiisa ayaynu ku fiicanno keliya Eh, midday tahayba soomaalidu siday u xallin jireen khilaafaadkooda taariikhiyan Een, markaynu taariikhda ismaaciil oo dib ugu noqono een, arinta een, soomaalidu mar weligeed ba waxaa la odhan jiray waa culujoog bilaadan kale unbay la qabtaa bilaadan kaleba waa culujoog oo oo waa inagaa ka hadlayna khilaafaadku inay wax natural oo dabiiciya ay yihiin Een, horta markaynu dib u eegno taariikhda dadka soomaalida gaar ahaan intii gumaystaha een, reer yurub aanu iman ka hor soomaalida waxay lahaayeen laba laba institution iminka inagu waxaynu dhahnaa ereygan gole golahaynu isla tegi maala golaha wakiilada golaha guurtida golaha wasiirada golaynu naqaana golahani wuxuu ahaa eh, eh, shirka maalan ama in, in geed hoostii la tago een, dadku ay isu yimaadaan Eh, marka khilaafaadka siyaasiga ah waxaa lagu xalin jiray shirka ama golaha golahu markaa tilmaamu lahaa een, maalan soomaalidu waa dad waxay ahaayeen siman oo imika dee intan dambe ee maalan eh, dowladdii cuhmaaniyiinta oo masaarada wakiil ka ahayd ee ingiriiska intan aynu yimaadeen unbaa aynu hellay caaqil iyo suldaan iyo magaranaysaayay eh, laysku dayay in xoogay la nidaamay laakiin soomaalida ilaa maanta waa dad siman marka khilaafaadkooda siyaasiga ah waxay ku xalin jireen waxaa laysla tegi jiray golaha golahu markaa waxaa kasoo qeyb geli jiray nin kasta oo qaangaada oo beesha ka tirsan marka beesha markaynu leenahay iyada qudheedu waxay ugu baahan tahay inaynu inaynu cadayno ee tusaale ahaan een, soomaalida lakabka ugu hooseeya ee ee- ee- ee isku tiirsanaanta siyaasigii ay ku dhisan tahay waa jilibka jilibku waa inta udhaxaysa maalan sida jaamac maxamed tilmaamayo een, eh, waa inta udhaxaysa shan awow ilaa toddoba awow inta isugu timaada marka intaas waxay wadaagaan dhiig waxay wadaagaan dhaxal waxay wadaagaan eh, eh, eh, dhaqasho waa in isku tiirsano nolosha aan aan ku kala baydhin marka markay isqabtaan ama ay cid kale oo jilibka ka baxsan ay isqabtaan waxaa laysla tagaa ee- ee ee arrin siyaasiya la isku qabto waxaa la isla tagaa golaha marka golahaasaa lagu xallin jiray een, eh, eh, khilaafaadka siyaasiga soomaalida waxaa kaloo ay lahayd oo golaha ka farcamayay waxay idhaahaan waxaynu odhan jirnay xeerbeegti xeerbeegtidu markaa iyagu waxa ay xallin jireen khilaafaadka kale ee bulshada ka dhex dhaca maalan haddii ay qooni timaado oo kale haddii eh, aflagaad ay timaado haddii eh, eh, ay yimaadaan maalan een, eh, waxaa tusaale ahaan eh, dhaqanka soomaalida waxaa waxaa waxaa khalad ahayd oo magaranaysaa ay dadku isugu iman jireen oo lagu wada hadli jiray haddii uu nin la hadlo afa la qabo marka waxaas oo dhan waxaa la- la isula tegi jiray odayaashu waxay u diri jireen xeer beegtida haddii muran ganacsi yimaado tusaaleahaan xoolo la isku qabto la wada lahaa ama laga ganacsanayay waxaa la isula tegayaa xeerbeegtida xeerbeegtida markaa tilmaam bay lahayd oo soomaalidu inta badan eh, tiro dhabana ay ka dhigi jireen marka ay rabaan tusaale ahaan cabdiraxmaan ismaaciil baa ganacsi isku qabtay afar qof baa loo saaraya afarta qof markaa waxaa la diidayaa maalan in hal dheeri lagu kala baxo afar qof haddayna kala saarayaan soomaalidu waxay ay maalan afar qof bay saareen afartaa qof saddex ugu yaraan waa inay meel maraan yani macnaheedu waxa weyaan boqolkiiba shan iyo soddobaatan ama afar meelood oo saddex meelood waa inay meel maraan marka waxay ka ilaalin jireen shan oo kale inay ka dhigaan oo shanta haddii laba iyo laba ay u kala jabaan hal dheeri ayay ay- ayaa ayaa lagu rajixi karaa eh, go-aankii marka inta badan way way way ka ilaalin jireen soomaalidu marka labadaa labadaa hab ayay lahaayeen een, wixii khilaafaada ee siyaasiya waxaa la isla tegi jiray shirka eh, geedka hoostiisa la isla tegi jiray halkaas lagu xalin jiray wixii kale ee aynu imika nidhaahno inagu khilaafaadkan aynu ugu yeedhno madaniga waxaa la isla tegi jiray xeerbeegtida ayaa odayaashu ay u saari jireen xeerbeegtidaas markaa kala kala xukumi jirtay Een, markaa qaabkaa ayay u u xalin jireen soomaalidu Een, eh, waxaa xusid mudan ismaaciil oo soomaalidu may lahayn ninka aabihii muu mateli jirin imika inaga golo wakiilla inu leenaho aynu dooranay oo inaga wakiila soomaalidu may lahayn wakiil nin kastaa haddii cudurdaar kale uu jiro mooyaane golaha uu tegi jiray aragtidiisu ka dhiiban jiray marka waxay ahaayeen wixii ay greega hore odhan jireen direct democracy yani dimuqraadiyad toosa oo qofku uu tago golaha aragtidiisa sheego een, aan isaga aan afhayeen loo noqon way jirta iyada maalan een, eh, eh, khilaafaadka madaniga ayoo kale eh, ladhaya la odhan jiray ladhaya afhayeenku wuxuu ahaa waxaan imika nidhaa looyarka larhayuuna wuxuu ahaan jiray een, ninka waxba ma qori jirine xusuusanaya ee- ee ag fadhiya xeerbeegtida marka markaasoo kale haddaanu qofku ay u arkaan inaanu doodiisa sheegan karin waa la caawin jiray laakiin khilaafaadka matalan inaan oran khilaafaadka guud ahaan arrimaha siyaasiga golaha la tegi jiray rag waa sinaa dabcan haweenka waa lama tegi jiray oo haweenku may golaha may tegi jirin iyo caruurtu markaa qaabkaa ay soomaalidu u noolayd may lahayn markaa qaabkan imika aynu inaguna dhahno fulinta oo dee adeegyo la fuliyaa manay jirin dhadhaaradan iminka aynu kala qaadnay aynu dhahno matalan aynu dhahno dowladnimada ku dhisan tahayna may lahayn xerdejin iyo iyo iyo fulin iyo garsoor sidaa umay umay lahayn labadaa waxay lahaayeen wixii xeerbeegtiya khilaafaadka madaniga iyo iyo khilaafaadka siyaasiga ama arrimaha siyaasiga oo lala tegi jiray laguna xallin jiray oo lagaga doodi jiray shirka ama golaha
su-aal koley ballaaran oo aynu usoo noqon doono barnaamijyadeena dambe ayaa odhan doontaa markii dowladnimada loo soo guuray nidaamyadan cusub ee maxkamadaha iyo waxaan wata may uga dareen mise way fududeeyeen mise way la dhaqan galeen nidaamyadii hore jiray mise meesha ay ka saareen iyo sida ay u wada shaqeeyaan macaa kii diiniga ahaa waynu u iman doonaa taa laakiin su-aalaan isleeyahay iyadna waa muhiim waxa weeyaan markay ummadda khilaaf ku badan yahay sida soomaalida oo kale qofku wixii ku badan xariif buu ku noqdaa oo uu ka taxadiraa soomaalida laakiin khilaafyadoodu way soo noqnoqdaan khilaaf meel keliya ka dhacay baad arkaysa ama laba bilood dhexdood weligoodba ka dhici jiray oo soo noqnoqonaya maxaa soo celceliya khilaafyada soomaalida
khilaafaadka soomaalida inta badan ismaali markay xataa aqoon-yahanadu ay baadheen waxay waxay ku macneeyeen soo noqnoqoshadan faraha badan gaar ahaan intii wixii ka dambeeyey koob iyo sagaashankii markii dowladdii maxamed siyaad ibraahim meesha ka baxday waxay ku macneeyeen matalan arrin baa dhacaysa dhacdaa dhacaysa khilaaf gacanka hadalkeena dhacaya waa la gurbanayaa marka la gurmado arintii loo tago ee la xaliyo tusaale ahaan ama idaacadda laga hadlayaa ama ama jaraayidka ama magaranaysa baraha bulshada arintii wax la odhan waa la xaliyey dhinacda waa la isu keena waa la xalinaya inta badan marka sidaa loo hadlayo soomaalidu waxa ay imika muddooyinkan dambe ay caan ku tahay in khilaafkii oo aan la dhamaystirin laga kala tago tusaale ahaan waa la gurmaday waxaa la joojiyey xabadii arintii normal baa matalan waa la caadiyeeyo arimihii waa la dejiyo labadii dhinac isma isma dilayaan markay noqoto markaa in loo gar qaado ee laisu dhageysto ee arintii la galo ee halkii lagu lagu dhowaanayo ayaa laga kacaa hawsha markasta qabyaa lagaga tagaa ismaaciilo taas marka waxay keenaysaa qabyadaasi in markaa wixii soo noqdo in lama xalina weliba uu dimensions kale iyo faraqyo kale uu yeesho inta badan waxyaabaha aan iminka khilaafaadkeena aan loo xalina waxaa kamid a oo kale oo iyana jirta dhinacyada ishaya unbaa aynu xooga saarnaa dhinacyada ishaya mid weliba cido kale kusii xidhan yahay cido kale ayuu kusoo xiran yahay marka waxaan ay idhaahaan conflict mapping hagaagsan yani ma khariidadayno ma nidhaahno okay ismaaciil iyo cabdiraxmaan hadday isqabtaan yaa ka dambeeya labadooda waa in arrinta waa inaan labadooduna isku koobin haddii nin kasta xag dambe lagala soo hadlayo khilaafkii ma ma dhammaanayo marka soomaalidu dhinacyada mar kasta ay khusayso ee arintu arinta markaa laysku hayaa aanay ka maarmayn ayaa laga yaabaa inaan la wada gaadhin waxaa kaloo yana suuragala mararka qaar arrimaha laysku hayo cid in lagu soo daro aan iyadu hawshan shaqana aan ku lahayn laga yaabo aan fahmi karin laga yaabo iyadu ina dana gaara ay ka leedahay marka markaad isku soo duubto inaga muddooyinkan dambe waxaad arkaysaa in khilaafyadeenu ay inta badan ugu badan yihiin inaan sida ay mushkiladdu tahay aan loo abaarin oo wixii haddii tusaale ahaan ay ay arrimaha innaga imanka dinta guud oo kala gala ama la wada leeyahay ama cid walba saameynaya waxaa laga yaabaa in yar oo fara ku tirisi inay inay u hagar baxdo intaana laga yaaba inaan eh, eh, imkaaniyaadka u baahnaayeen aan aan la siin Een, midda kale soomaalida waxay tidhaahdaa een, milil dushii lama dhayo Mhm.
haddana markan waxaad moodaa inay dhal- inay isagii dhayayaan dushiisa aad iyo aad aad iyo aad tusaalehaan berigii imbagaati la joogay oo kale ee, ee dowladda xamar kumeelgaarkeed la dhisayey baarisihii la sameeye waxay tilmaamayaan a- arrintaa milalkaa dushiisa la dhayayo yani soomaalida siyaasiyiinteedu waxaad moodeysaa inay go-aan ku gaadheen in milalkaa korkiisu la dhayo oo aan arrintaba hoos loogu daadegin tusaalahaan laba kun iyo afartii markii een, xamar dowladda loo dhisayey way diideen xataa soomaalidu si sida cilmi baarista qaar ay sheegayaan in laga hadlo beerihii iyo dhulkii iyo guryihii la kala haystay gaar ahaan koonfurta Een, sababtoo ah waxay diidanaayeen in in in la gaaro arrinta gunteeda iyo een, halka ay sartu ka qurunsantahay in la gaadho ayaa ay diidanay marka waxay rabeen uun in een, xilalka dowladda la qaybsado madaxweyne la doorto eh, golo la dhiso magaranaysaa deetana top down xagga sare een, laga soo dhiso waana waxyaabaha dhibaatooyinka iminka waaweyn ee weli taagan aan xalkana loo helin Eh, marka danihii een, eh, eh, siyaasiyiinta qaarkood ayaa ayaa dantoodaba ku jirta in milalkan la dhayo oo aan hoos loo degin waxaa kaloo jirta in een, la yidhaahdo nidaamkan la yidhaahdo xali dhalayga isaga laftiisu aada iyo aada mushkilad kale uu ku yahayo dee haddii aan tabashooyinkii iyo utumihii hore meesha yaalay aan lala fakurin oo la qeexin oo aan laga iska xaal bixin oo la iska dee hore looma socon karo aada iyo aada qof hoosta ka guuxaya nabad deg dega maanta inuu qaato laga yaaba laakiin dee waa wax soo wax soo celin karaa aada iyo aada khilaafkii aada iyo aada Yeah.
xalaydhalaydu ismaaciil waxaa loogu talagalay een, tusaale ahaan marka ay ay dhaawacyo badan iyo dhimasho badan marka la kala qabo ee ay eh, matalan laba reer ay isdilaan ama laba kooxood ay isdilaan ee aan markaa la bixin karin matalan haddii ay eh, laba boqoloo qof iyo laba boqoloo qof ay kala dileen magixii lama kala qaadan karo waa- waa waa wax fara badan Een, xalaydhalayda way way ku maamuli jireen soomaalidu marka waxaa la odhanayaa wixii wixii daanta ilanada aad ka qaado wixii daanta ilanada dabasho qaato deetana een, from scratch een, nolol cusub aynu aynu ka bilowno marka een, xalaydhalay mathalan somaliland oo kale way kusoo caanamaashay laakiin xalaydhalaydaasi dee waxay joojinaysaa uun markaa colaadihii taagnaa in tusaale ahaan haddii bulshooyinku ay ay ay xidhiirhkoodu kala go-ay in horta xidhiirkii dib loo bilaabo haddii tusaale ahaan ganacsigii oo kale kala go-ay ganacsiga dib loo bilaabo bulshadii inay isu socoto ayay ayay keenaysaa xalaydhalida markaa xataa xaaladda marka lagu jiro ee xabadda lagu joojinayo ee la rabo eh, xidhiidhadii go-ay in dib loo unko waxaa la socotaa in tusaale ahaan wixii xoole ee mood iyo noola laisu celiyo hadduu gaari socda waa in laisu celiyaa xoolo nool oo la garanayo oo sumadii ku taalo waa in laisu celiyaa guryihii iyo, iyo, iyo dhulkii waa in laisku celiyaa hubkii Uh, hubka qudhiisa wixii fur bay dhaahaan ee la kala qaaday waa la isku celiyaa. inkastoo furkaas uu isagu qudhiisu dhibaatooyin uu keenay aynu haddaynu fursad u helo aynu xalqado kale kaga warrami kar- doono marka xalaydhale marka la idhaho isu socodka la bilaabo ee tusaale ahaan la idhaaho ha la isu celiyo wixii la kala haystay inta badan ma dhammaystiranto masalan iminka innaga haddii haddii la yidhi beerihii ha la isu celiyo waxaa laga yaabaa inaan la isu celin bar ka mid waa la isu celiyey ama intii badneed waa la isu celiyey laakiin in baa weli sii taagan xalaydhaladu caqabadda ay keento waxa weeye een, waa go-aan guud masalan reerkii baa qaadanaya ama eh, ama jilibkii ama kooxdii adu ciddii isdishay dhinacyadii isdila baa qaadanaya laakiin qoyskii iyo qofkii hoos looguma degayo oo lama bogsiinayo dee qofkii sawirsiin buu u baahan yahay tusaale ahaan marka xaliidhalidaasi imika waxay inooga baahan tahay in in la idhaaho dib u eegis ha lagu sameeyo inteen leeg ayay ayayna anfacaysaa okay waynu matalan tusaale ahaan somaliland wax badan baa lagu xaliyey waa run laakiin dee wax badan oo kale ayaynu ayaynu ilduufnay ama aynu ka bareernay oo aynu gefnay taasi markaa iyana waxay nooga baahan tahay in waayo de maaha un dhagax meel taagan aragtiyaha khilaafka qaababka lagu xiliyaa waan iyagu qudhooda isbedel ku dhaco ay waayaha iyo iyo duruufta hadba jirta ay la jaan qaadi karaan
kinship and contract maxaa looga jeedaa siyaasadda soomaalida marka laga hadlayo ya siyaasadda soomaalidu ismaaciilo waxaa waa arrin aad u xiiso badan imika inagii markii dhawedna ka yaro warramaynay siyaasadda soomaalidu laba tiiroo waaweyn nin jaamac maxamed la idhaayo aqoon-yahan oo anigu aanan arag inta badan isagoo meel ka hadlaya ama idaacad ayaa jira oo bayber bayber stora taariikhda somaliland ka qoray adduunyada kale cilmi baarayaasha aad ba u yaqaanaa laakiin innaga ma arag weli isagoo meel ka hadlaya aad buu uga hadlaa marka kinshiban contrang somali politics paper leeraa buu leeyahay aad u fiican marka taariikhda soomaalidu markaynu dib u eegno siyaasad ahaan laba tiir bay ay ku taagnaan jirtay labada tiir oo ah tiir waa tolnimadii waa kinship ka kalena waa contragi ama social contragi waxaan imika ugu yeedhno oo ah xeerkii marka tol iyo xeer ayaa soomaalida ay ahayn labada tiir ee ay ku taagan tahay siyaasadooda marka tolka inta badan wuxuu ku tiirsan yahay oo wada dhalasho marka markaad eegto qabailka soomaalida matalan imlow isqudhiisu markay kala sarreysiinta amin sida ay u kala ay ay isu hoos yaalaan matalan waxa ugu sarreeya clan family matalan waxaan odhanaya marka inaga waa reerkii weynaa oo kale maalan isaaq daarood hawiye yani waa waa clan familiga waa dusha waa limitka ugu sarreeyaad gaari karto limitka ugu hooseyaad gaari kartaana ama xadka ugu hooseyaad gaari kartaana waa jilibkii nimka sheegayna intaa ka dhaxaysa tolnimadu way isbadbedeshaa waa relative imanka kamarada qofka inaga eegayaa aniga bidixdaadaas fadhidaa laakiin qofka ina daawanayaa midigtiisaad fadhidaa marka relativitygaasa ay siyaasadda soomaalidu weligeedba ay caan caan ku ahayd oo jilibkani matalan jilibkani reerkan uu ka tirsan yahay haddii xeerku dabri waayo oo xeerka ay dhigteen ay ay u arkaan in uu iyaga duudsi ku yahay ama ay tabashadoodii aanu aanu xalinayn ama iyaga uu ku ciirayo waxaa laga yaabaa in ay intay goostaan ay cid kale ku biiraan marka siyaasadda soomaalidu markaa iminka inaga tolnimadii unbaa waa qolama waa reer hebel unbaa la wadwadaa laakiin xeerkiibaa sida u dhan yahay isagoo jaamac qudhiis uu soo bandhigayo laga tegay marka macnaheed waxa weeye siyaasadda soomaalidu waxa ay lahayd labadaa tiir waa tolnimo ay dabrayso oo uu dabar u yahay xeerkii marka haddii tolnimadu ay xeer weydo may noqon jirin wax waara oo sisteengareeya ama noloshan siyaasiga haddii haddii haddii xeer la waayo laguma maarin jirin oo keliya waynu wada dhalanay iyo wax waynu sunnay amin taariikhda hore ee ee soomaalidu ismaaciilo waxa ay ay mar kasta ay ku noqnoqonaysaa ahmiyadda uu xeerku xeerku lahaa marka xeerka waxaa sifooyinkiisa ugu waaweyn ka mid ahaa in qofka qof kasta oo tusaale ahaan reerka ka mid a in xeerkan dabraya wuxuu xaq u lahaa inta uu golaha tago inuu ka doodo aragtidiisa ka dhiibto soomaalidu haldheeri codkan may lahayn boqol kiban konton eega consensus baa la samayn jiray matalan waa in ijmaac waa in laisku wada raacaa ama ugu yaraan haddii laisku raaci waayo in ay xidhayaal isu tahay maalan haddaad aduu qanci weydo waa inaan anugu ku qaban karaa macnaheedu waxa weyaan hadhow natiijada soo baxaysaa waxay noqonaysaa natiijo ay reerkii wada leeyihiinoo ugu yaraan aada looga dooday la shiilay laysku qanciyey marka tiibaad moodaa ima kaynay inay naga maqantay marka tolka iyo xeerku waxay ahaayeen labada tiir ee nolosha siyaasadda soomaalida qaabeeya hadday kala furtaan siyaasad hagaagsan ma jirto haddii midkood xooga la saaro haddii imika inahan dambe tolnimo tolnimo lagu celceliyo iyo ree hebel baynu nahay iyo magaranaysa qabiil hebel baynu nahay waxaa waxaa lumaysaa siyaasad hagaagsani inay inay dhacdo noloshii siyaasiga ahayd maarinteedu way adkaanaysaa haddii torkii tolnimadii xeerkii laga saaro marka labadaa tiiroo isdhamaystiraya ayay ayay ismaaciilow nolosha siyaasadeed ee soomaalidu ay ku salaysnayd waxaan moodaa imika in markeedaynu ka doodi doonaa inay kala furantay inay labadaas ay kala furmeen modern institutionsku ay keeneen ama hay-adahan casriga iyo nidaamkan casriga inuu keenay inay labadii ay kala go-aan oo haddaynu tusaale soo qaadano imika innaga dastuurkeena waa la jebin karaa waana la jebiyaayo waynu aragnay qodobo badan oo ku jira laguma dhaqmo laakiin markaad eegto xeer dhaqameedka ama xeerka lama jebin karo adiga arkayo haddaad qaadhaanka diiddo waa lagu xidhayaa marka tolnimada iyo xeerku xiriirkaasay lahaayeen midi kamuu maarmeynka kale haddii mid xoogga la saaro waxaa imanaya mar kasta dheeli oo nolosha si hagaagsan uma looma wadayo ama waxaa kufniin kufniin baa imanaya siyaasaddu way kufaysaa haddii ay tolnimada haddii weydo xeer dabra oo lagu wada xisaabtamo
inagoo saa kusoo soconnay taariikh ahaan baynu haddana imanaynaa waktigii uu gumaysto dalka yimid iyo ninka ajaanibka ahi iyo dowladnimada casriga ah iyo iyo iyo barashadeedii iyadna waxay la timid nidaamyo kale oo kala duwan runtii mawduucan waa mawduucan dhammaanayno aynu muddo badan ka wada sheekaysan doono in badan aynu labadeenu kasoo wada shaqaynayn dhowrkii sana u dambeeyey marka waynu isu iman doonaa barnaamijkan barnaamijka xiga caawa halkaasaynu ku joojin doonaa haddii ee beedmo aad iyo aad baad ismaaciilow u mahadsan tahay insha allahu waa kulan dambe waxay saladan isugu iman waynu hawsha waa saad u sheegtay insha allah waynu kasii sheekaysan dee codka waxna waan hambalyaynaya insha allahu waxa weeye adoo intan ka ballaadhay ayaynu muddo dhow arki doonaa haddii laha yidhaa aad iyo aadna waad u mahadsan tahay marka insha allah waynoo waynoo kulan dambe oo qiimo leh aad baan ugu faraxsanay inaan caawa kula joogay kuwii baynu waqti wada qaadanay waad soo noqon doontaa haddii beedmo mawduucan mawduuc dhammaanaya maaha insha allah aad iyo aad baad umahadsan tahay aad baad umahadsan tahay cabdiraxmaan idinkuna waa mahadsantihiin asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu